أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo qodobada ugu doorka roon taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya kataib al akhbaariyah ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose munaasabad dowra diini ah loogu soo xiray ciidamada xisbada qaar ka mid ah ee wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga ee bay dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu eedeeyey in ay biyo xaddhaaf ay ku soo furtay webiga shabeelleh oo maraha qeybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya weerar dad badan lagu laayay ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya iyadoona xog dheeraad ah laga helayo weerarkaas fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe iyo bokool ayaa ka faa'iidaysay sakada xoolaha nool oo loogu qeybiyey wilaayaadkaas الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا
sannad gowrac iyo gumaad ah kadib waa sidee xaalka magaalada khaza maxaa lagu macnayn karaa waxaa khaza ka dhacaya xaqiiqatan waa dhacdooyinka waaweyn oo qarnigan dhacay haddaysan noqoninba akbar xadad
maxaa ka jira sheegashada yuhuudda ee ah in toddoba boqol un looga dilay dagaalka sannad jirsaday وكانت هناك دلالات قاطعة واضحة بينة بأن هناك أعداد كبيرة تصل بالآلاف مرتزقة هؤلاء لا يدرجوا ضمن قوائم الخسائر baaxad ahaan intee bay la eg yihiin kiisaska xanuunnada nafsiga ah ee askarta sahayanadu ka qaadeen dagaalka khaza markii ahlu sunnuhu gabeen kaalinkoodii siday shiicadu uga faa'iidaysatay firaaqa saaxada shiicadu waxay isku arkeen inay buuxin karaan kaalintii ay dayaceen dowladihii dawaaqiida carabta ah oo runtii qudlaamay oo garabkooda ka baxay dadkii muslimiinta reer falastiin ee dagaalamaya
maxay muslimiintu ka baran karaan sumuudka iyo sugnaanta sannadka soo socotay ee reer khaza انا رافع راسي فوق انه كل العالم الظالم اتآمر علينا ومش اتآمر بس بالكلمة لا بيبعتوا صواريخ وبيبعتوا طيارات وبيبعتوا حامل تناقل طائرات وبيبعتوا جند وبيبعتوا كذا هالقد غزة قوية انا افتخر اني من غزة
sidee khaza bannaanka u soo dhigtay xaqiiqda dhabta ah ee waxa loogu yeedho xeerarka xuquuqul insaanka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee ay degsadeen gaalada wax alla wixii adduunka la sheegi jiray xuquuqul insaan iyo alcadaalad duwaliya waxaasoo dhan maanta khiyaalaad iyo been bay noqdeen iyo asaatiir khaza ayaana kashfisay
intaa iyo in ka badanba waxaad ku maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aynu ugu magac darnay gumaadka gujirsaday ee khaza oo aynu ku falanqayn doonno xasuuqa sannad jirsaday ee ka socda jiidda khaza kaas oo aad dhegaysan doontaan galabta isniinta saacaddu markay tahay tobanka iyo barka bi'idniillaah فأنت من بالتقى والدين يهدينا بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئنا waa subaxnimo isniina afarta bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya kusoo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya faysal soomaali ayaa inoo akhrinaya bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta war-saxaafadeedkan ayaa ciwaan looga dhigay murtadiin lagu laayay dagaallo ka dhacay ceeldheer saddexda rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix xijri waafaqsan lixda oktoobar laba kun iyo afar iyo labaatan maanta oo axad ah ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya waxay weerar qorshaysan la beegsadeen calooshood u shaqaystayaal saliibiyiin ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya waxay weerar qorshaysan la beegsadeen calooshood u shaqaystayaal saliibiyiin ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq shahaadala dirirnimo ah ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka geerile ee hoostaga degmada ceeldheer allaah ayaa jebiyey cadowgii iskaashanayay ee isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta waxaana inta aan xaqiijinnay dagaalka lagu dilay saddex iyo labaatan murtad oo ay ku jiraan saraakiil ciidan kuwaasoo bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaa sidoo kale dagaalkan lagu dhaawacay toddobiyo labaatan askari mujaahidiinta ayaa intii dagaalka uu socday allah fadligii soo qanimaystay hubkii iyo rasaastii cadowgu ka cararay weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallo jihaadi ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka wadeen deegaannada dhaca bariga wilaayada galgaduud wuxuuna imaanayaa iyadoo laba maalin ka hor dagaallo ka dhacay deegaanka waniile ee duleedka ceeldheer lagu dilay ugu yaraan saddex iyo toban murtad laguna dhaawacay lix iyo labaatan kale allah ayay mahadoo idil u sugnaatay oo guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarana dhaxal siiyey cadowga shareecada waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo ahleeyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allaah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo allah uu gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa inta diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
mahadsanid faysal kataib al akhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir
waa muuqaal cusub oo soo bandhigaya macluumaad la xidhiidha weerar dhabagal ah oo mujaahidiintu ay milishaad murtadiina uga dhigeen duleedka magaalada kismaayo ka hor inta uusan isdaarkan soo bandhigin sida u dhacay weerarka waxaa ugu horreyn uu tooshka ku ifinayaa halka saldhigga u ah ee ay ka soo ambabaxaan koliyooyinka ridada ee duulaanka inshaalla dirirka ku soo qaada deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka magaalada kismaayo halkan waa saldhigga ciidamada maraykanka ee magaalada kismaayo iyo mid ka mida goobaha laga soo abaabulo duulaannada shareecala dirirka ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga waa halka laga soo maleego shirqollada ka dhanka ah muslimiinta laguna carbiyo murtadiinta u caynsan maraykanka tan iyo markii la aasaasay waxaa loogu yeero maamulka riddada ee jubbaland waxay madaxda iyo ciidanka maamulkani ahaayeen godinta ay gaaladu had iyo jeer u adeegsato gumaynta shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo aaladda lagu meelmariyo ajandaha saliibiyiintu ka leeyihiin dalka oo ay kow ka tahay sidii loo ciribtiri lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka bishii muxaram ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix waxay gaalada huwanta ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu duulaan shareecala dirar ah ku soo qaadeen qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoo doonaya inay damiyaan nuurka shareecada sidoo kalena carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida ka jirta wilaayaadka islaamiga
waxaa markii uu filimku bannaanka keeno dabadhilifnimada min xubnaha ugu sarreeya maamulka riddada ah ee isku magacaabay jubbaland ilaa maliishaadka khasabka lagu soo dagaalgeliyo ee aan marnaba ku rooneen furimaha dagaalka oo dhanka kale muuqaalkan soo bandhigaya halkay ku sabiyo shubtaan ama natiijada duulaanada ashaala dirirnimo ee ay maliishaadkan ka sameeyaan duleedka magaalada kismaayo
balse si ka duwan beentii iyo boolixooftadii ay ka wilfinayeen warbaahinada iyo baraha bulshada waxay murtadiintu la kulmeen jab iyo halaag kadib markii geesiyada tawxiidka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay dhegta dhiigga u dareen bakhtigoodana uga tallaabsadeen fagaarayaasha dagaalka ee miido harboole yoontoy buulogaduud baarsanguuni iyo goobo kale
ورد الباغي والأشرارا واسفك من دمهم أنهارا دمدم ثارا intaas kadib ayuu filimkan cusub oo soconaya muddo ku dhowaad lix daqiiqo guda gelaya soo bandhigada weerar dhabagalah oo ay mujaahidiintu ku dileen askar ka tirsanaa maliishaadka riddada ah halka weerarkaas lagu soo qaniimaystay hub iyo gaadiid sidaas si la mid ah dagaaladii barakaysnaa ee mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaga hortageen duulaanka shareecala dirirka ah ee cadowga waxaa ka mid ahaa weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamo murtadiin ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo
الأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد دبنت سياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد دبنت اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال weerarkan oo ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji waxaa lagu laayay tiro ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta allah fadligiina waxaa looga qabsaday hub iyo gaadiid dagaal إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا qaybaha dambe ayaa lagu daawanayaa muuqaalkan gaadiidka iyo hubkii ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarkii duleedka deegaanka buulaxaaji ما نحمل عرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة الغادرين إلى ساحل الوغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمل عرينا muuqaalkan ay ku biiraya silsiladda muuqaalada ah ee kataab al akhbaariya ay ku soo gudbiso jabka iyo halaagga maliishaadka riddada ku haysta furimaha dagaalka xili weli ay furimo badan martigelinayaan howlgallo la mid ah kii dulaadka deegaanka buulaxaaji iyo kuwo kale oo lagu naafeynayo murtadiinta dabadhalifka u ah silibiyiinta duulaanka ku jooga dalka soomaaliya عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا
mahadsanid xaarith munaasabad dowladdiiniya loogu soo xirayay ciidamada xisbada qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday degmada buulofalaay ee wilaayada islaamiga ee baay faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ciidanka xisbada waa lafdhabar muhiim ah waana cudud ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waa ciidan u taagan faridda wanaagga iyo reebidda xumaha ciidankan waa mid ka mida muraayadaha camalka jihaadka ee ka holcaya bariga afrika waana ciidan sugo ammaanka wilaayaadka islaamiga baraha kantaroolada iyo meelaha ugu muhiimsan ee wilaayaadka islaamiga maadaama ciidankan ay yihiin lafdhabar muhiim ah ayay xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaan mas-uuliyiinta iyo maamulka sare ee ciidanka xisbada waxay qabteen dowro loogu magacdaray mucaad ibnu jabal oo loo qabtay boqol ka mida ciidanka xisbada kuwaasoo laga kala keenay shan wilaayo oo ka mid a wilaayaadka islaamiga munaasabad dowradan lagu soo xirayay oo lagu qabtay howlka shirarka usaame ee degmada buulafullaay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay xarakada shabaabulmujaahidiin iyo mas-uuliyiin ka socotay qaar ka mida wullaadda wilaayaadka islaamiga culummo nabadoonna iyo marti sharaf kale dowradan waxay ciidanka u socotay muddo shan bilood ah waxaana looga dhisayay diiniyan iyo caskariyan sida uu sharaxaya mid ka mida saraakiisha ciidanka xisbada ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo munaasabadda dowrada lagu soo gebagabaynayay ka hadlay raggan waxay ka takharujayaan oo maanta ay u joogaan gebagabada dowrad mucaad ibnu jabal waa dowradan magaceedu uu boorka noogu yaallo dowradan haddaan ku hormaro ahdaafta laga lahaa waxaa kow ka ahayd in mustawaha sharciga ah iyo midka oqoomeed ee rijaalulxisba iyo ragga ka shaqaynayo acmaalulxisba in kor loo qaado ahdaafta la rabay in laga taxqiijiyo dowladan waxaa ka mid ahayd icdaad annukhba liislaaxi alumma in la diyaariyo dad xul ah oo u istaago qiyaadat alumma wa islaaxiha oo ay ka badbaadiyaan mahaawida iyo mahaaligta uu cadowgu la damacsan yahay sheekh xasan afgooye oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin oo munaasabadda ka hadlay ayaa kelimad dheer goobta ka jeediyey taasoo dardaaran u badnayd waxaa laydinka rabaa marka inaan muuqaalkeenna dhaqankeenna dadka ku soo jiidanno oo ay dadka noo xiisaan oo aan nala ka cararin oo naloo soo cararo rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaan uga dayanaynaa walow kunta faldan khaliida alqalbi hee lanfaduu min xawlika waa rasuulka facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr bal u fiirso allah subxaanahu wa tacaala ayaa hagaya inaan dadka cafin karno rasuulka facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri waxaana laka rabaa sidaas dadka inaan ugu dhimrino waxaa sidoo kale mas-uuliyiintii ka socotay xarakada shabaabulmujaahidiin ee munaasabadda ka hadlay ka mid ahaa sheekh xasan yacquub cali isagoona shiiqa ku dheeraaday in uu ka hadlo dagaalka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika isagoona sidoo kale ugu bishaareeyey ciidamada mujaahidiinta ee dowladan loo soo xidhay jabka iyo halaagga xasan gurguurta ka qabsaday dagaaladii uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga faqutica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inuu ilaahayna tusaa ilaahay doonay murtadiin iyo shayaadiin badan oo xamar fadhiday oo ina sugi lahayd aa ilaahay subxaana wa tacaala soo saaray xamara caloosheeda la soo saaray oo xasan gurguurta uu leeyahay ana rabbukum alaclaa sidii fircoon oo kale waa shareecada ilaahay ayuu shan bilood u qabtay laakiin ilaahay wuxuu doonay asagii shayaadiintiisii ilaahay afar bilood inuu kusoo afjaro ayuu ilaahay
mahadsanid xasan dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu eedeeyey in biyo xaddaaf ay ku soo furtay webiga shabeelle ee marah qeybo ka mid ah bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba dowladda kaafirada etoobiya ayaa waxaa lagu eedeeyey inay biyo xaddaafa ku soo furtay webiga shabeelle ee maraqeybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta soomaaliya xogiyihii hore ee murtadiinta u qaabilsanaa degmada mahadaay ee shabeellada dhexe ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in webiga shabeelle uu muddooyinkii lasoo dhaafay fatahaad zaa'id ah ka waday degmooyinkii deegaanaa ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxa uu murtadkani tilmaamay in dowladda xabashada etoobiya ay mas-uul ka tahay arrintan islamarkaana ay biyo xaddaafa ku soo furtay webiga marka waxa waaye etoobiyada arrimankaas ka dambayso webigii micnaha kan waxa waaye waadiyaashii iyo dhulkaasoo dhanay ku soo jeerisay watigii bishii side toddobaad fatahaadii uu bilaawilaa waagu wadiyaa nawaaciga laga bilaabo degmada makaday ilaa degmada jawhar iyo degmada balcadba fatahaadu waa saamaysay marka waxa waaye etoobiyada arrimankaas ka dambayso webigii micnaha kan waxa waaye waadiyaashii iyo dhulkaasoo dhanay ku soo jeerisay wallaahi khasaaro dadkaanu dalagii way ka suuleen inay dalag tabcadaan roobabkiina ma da-aan oo deegaankan roobab kama da-aan fatahaaduna isdabajoogay naqatay waxaad arkisaa dadkii beerooda qolada cagafyada ayaaba ka milkiyo waayo si ummadii dalagii way ka tanazuleen xoolihiida abaara ka laayo weyso oo dhinac abaara iyo dhinac khasaara hantiyeed webiguu shabeellaba intaas waa su geestay sanad walba waxaa dhacda webiyada jubba iyo shabeelle ee mara soomaaliya islamarkaana ka yimaada dhanka etoobiya inay sameeyaan fatahaad xadaaf ah taasoo ay u badan tahay in etoobiya ay ka dambayso ra-iisul wasaaraha xukuumadda xabashada etoobiya gaalkaabiy axmed ayaa haatan ka hor waxa uu ku hanjabay in gebi ahaanba uu xiri doono webiyada shabeelle iyo juba haddii uu waayo qayb ka mid ah xeebaha badda soomaaliya mahadsanid nuur weerar dad badan lagu laayay ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya iyadoona xog dheeraad ah laga helayo weerarkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya marwaan maxamed wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in dagaal beeleedyo xoogan ay maalmihii lasoo dhaafay ka dhaceen qaybo ka mid ah dalkaasi kuwaasoo sababay dhimashada dad fara badan iyo dhaawaca dad kale dagaal beeleedyadan ayaa ka dhashay muran dhuleed ku yaala deegaanka bangal ee ismaamulka talariifa ee dalkaasi kenya waxayna wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dagaaladaasi sheegayaan in ugu yaraan ilaa sideed ruux ay ku dhinteen colaadahaasi silsiladahan dhacdooyinka ah ayaa laga soo diiwaangeliyey ilaa dhowr tuulo oo hoostaga deegaanka bangal kuwaas oo soo bilowday toddobaadkii hore waxay dhinacyadu isku adeegsadeen sida ay xoguhu sheegayaan qoryo fallaadh iyo hub kale oo lagu dagaalamo iyadoo ciidamada ammaanka ay la tacaalayaan sida ay u xakamayn lahaayeen dagaalka wararka ayaa intaas ku darayay in ilaa lixdan guri la gubay inta ay dagaal beeladidu socdaan booliska ayaana sheegay in laga cabsi qabo inay dhacaan argoosyo hor leh oo sababa dhimasho intaa ka badan fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe iyo bokool ayaa ka faa'iidaystay xoolaha sakada nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaas faahfaahinta warkan waxaa inoo haya yaasir maxamed saka qaybintani ayuu maktabka sakawaadka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ka sameeyey degmada gamboola iyo deegaanada hoostaga boqolaal ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada gamboola iyo deegaanada hoostaga ayaa si weyn uga faa'iidaystay saka qaybintaani waxaana dadka qaar la siiyey min hal neef oo geel ah halka dadka qaarna la siiyey min shan neef oo ari ah qaar ka mid ah dadka sakada la siiyey ee ku dhaqan degmada gamboole iyo deegaanada hoostaga oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen xoolaha la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta dhanka kalena habaaray gaalada abba waxaa la yiraa xuseen yuusuf cali maanta waxaan ku suganahay degmada gamboole waxaa lagu xelgooyaa geela oo xoolaha masaakiinta oo arigiiseen leh oo sakaawaad leh oo islaamka looga deeqaya waxaan ka helay rabti oo aad iyo aad u fiican oon ku farxay ilaahayaan jor ilaaha waana waxaan hadda kahor isoo marin waktiga aan soo joogi jiray waxaan ugu ducaynaa meel kastoo joogaan guul iyo gacan sare ilaahay ina siiyo cadowgooda ilaahay xabta ka hor isgeliyo waag kastaba ilaahay waa khayrnaas ugu dhigo wii adduunyada dhan iyo caalamkana gacanta ku qabta ilaahay iska dhigo waxaa kaloon idhi maamulkaan ma jarin iyo maxkamaddaan xoogin mawlihiina soo moori baan ku mahadnaqaynaa ilaahay uu adaa mahad lahoon maamul noo dhiibin ninkoo masaakiin ina maalka nala siiyey walaal magaciin maxamed saaq ibrahim ali dhahaa sandoolo maanta xoolaha masaakiinta laga qaybinayaa oo sikada ah ana waxaa lagu siiyey qaanajeel leh oo baskashii buraaqo waayo walaabaha muslimiinta kor allah ka dhiga islaamka wixii laga soo qaaday iyo wixii bixidda kor allah ka dhiga nuur cabdulla xasan degmada gamboole maanta waxaa ka jira ani shan neefa iri ah saddex cadda iyo laba maxaan kuu sheegaa oo laxayaa oo wanaagsana liisiya barima oogaa deyni iyo bareefo badan ay ku dhaganayno intaas haajira iyo xalsay intaasaan qaabtin muslimiinta allah korweer meel kastoo joogtaba muslimiinta meel kastoo joogta allah korweer badan allah qabto sakada oo ah rukniga saddexaad ee diinta islaamka ayay maamulada islaamiga ah waxay sanad waliba ka qaadaan dadka ay ku waajibtay xoolahooda sida geela ariga iyo looda iyadoona la siiyo dadka wallah u qoondeeyey ee mudan qaadashada sakada
sidoo kale warbixintaas la mid ah waxaa inoo haya walaalka cabdulqaani maxamed wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa weli si habsami leh uga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool oo sanadkan si weyn ay kaga faa'iidaysteen masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan deegaanada wilaayada dhowaan waxaa sakada laga qaybiyey deegaanada hoostaga degmada xudur waxaana ka faa'iidaystay laba boqol iyo soddon qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaas oo qaarkood la siinayay min shan neef oo ari ah halka kuwa kalena la siiyey min hal neef oo geel ah idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa qadka taleefoonka ku wareysatay dadkii la siiyey xoolaha sakada sidan ayayna dareenkooda u cabireen magacay maylere cabdiraxmaan aliyare yukuiba roog mujaahidiinta gaalna siidi neefko gaala liisi maasha allah ilaahay barakay mujaahidiinta karusha guula la saara maasha allah ilaahay barakay gaal farad maasha allah maasha allah aad iyo aad boqolkiiba boqol mujaahidiinta ilaahay barakay karusha guula la saara gaalana alla jiifi insha allah magacayga cabdi macalin haliloola yiraa farada oo faradan maanta iga horeysa weligay horta ima soo marin waxaan leeyahay mujaahidiinta gacantooda hasaren ani deegaankayga waa beesha ashraaf waaye sarmaanwi waxaa la isiiyey shan neef oo ari ah farhaddaydi maanta may qiyaasin aan ku yidhi wallahi bila inaan halkaas hargaanka aan ka galo oo aan guuraan damacsanahay sanad hore iska daay weligay leemasin maanta ii horeysa dareenkaygi maanta aad baa u fiican yahay aad buu u fiican yahay walaalow ma-aano waxaan ku qiyaas garanayo dadka sha-uurtooda maanta aad ba fiican tahay oo nin welba isagoo farhadsan baa meesha ka soo baxaya mujaahidiinta waxaan ugu do-aynayaa in gacantooda kor ilaahay ka dhigo kuwa ashaabili dirirka kufaarta gaalada ah meelahan kusoo duulay oo diinteena kusoo duulay gacantooda hoos ilaahay ha dhigo bismi illaahi raxmaani raxiim magacay hasanaweydin mida dheere mujaahidiinta neef zeke gaalay nasiidi mahad naga hayni ilaahay rumaaya diinka kor adhibayla jedid ala nuuriya iimaanka ala suga yo mahad naga hayna neefya qoblooni wal nasi deegaankayna adolu ilaahay anka mahad naga hayna ilaahay maadle ilaahay barakeeya ilaahaydina waahida muslimiinta garabsho gala gaalada alla jibiya amaha naga hayna wabilaahi tawfiiqa ilaahay hana eegi dulokeere ebi hana eedi ilaahay waaga feere ebi hana eedi meel ayla roogna لانقيلين الرسول انك ما نغاين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديغان كولان ان قيدي يوكو اه Magay may lari Abdurrahman Fodid. Mayna liisiyay zakawaad oo mujaahidiin iibiyaas yuukoyo. Maya ilaahin kuna siibay hal neef geel eh gurbe eh. Insha Allah mujaahidiin menka ducaayay. Ini galantay kuraas ilaahi kuweel gaalada asiiba. Ilaahin ka ducaayay insha Allah ta'ala. Magayna Abdurrahman Fodid ilari deegankay kurmaga lare. Ya faraday ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah. Ilaahi heelaje walbadan walbadan ilaahi ku hala insha Allah lan bin aadin eh. neef geela ka sii maxad meeli muusim oshi insha allahu bilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu toddobaadyadii lasoo dhaafay maamulada degmooyinka wilaayada ayaa ku howlanaa qaybinta sakada xoolaha nool kadib markii tan iyo bishii muxaram laga soo ururinayay dadkii ay xoolahooda ku waajibtay iyadoona markan si toos ah loo gaarsiiyey dadkii ay waajibtay in la siiyo mahadsanid cabdulqani warbixintaasi waxay u dambaysay warkii subaxnimo aad kala socoteen walaalaha muslimiinta warbaahinta islaamiga al andulus intaan kaa kulmayno war ka la mid ah waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu